فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku maqli doontaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo digniin kama dambays ah u jeedisay shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka hantida shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed shir jaraa'id uu qabtay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin oo durbadiiba saamayn reebay shirkadahana dadku ay ku yaaceen ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa isla qodobkaasi qaar ka mid a dhegaystayaasha alfurqaan oo aragti ka dhiibtay digniintii maanta ka soo baxday xarakada shabaabulmujaahidiin ayaan idin haynaa muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah faahfaahin laga helayo qarax ka dhacay deegaanka tareedisho ee duleedka muqdisho yaa lala eegtay qaraxaasi xogihii ugu dambeeyeena soo gaaray ayaan soo gudbin doonnaa siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay koonfur galbeed oo dhaliilay hogaamiyaha maamulkaasi cabdicasiis laftagareen maxay qoonsadeen waad dhegaysan doontaan madaxweynaha dowladda federaalka oo sheegay inaysan jirin afar iyo labaatan saac oo aan askari ka tirsan ciidankooda la dilin isagoo tilmaamay in ciidamadooda ay si joogta ah ula kulmayaan weeraro kala duwan oo lagu beegsanayo hadalka xasan sheikh ayaad maqli doontaan muddada aynu wadno barnaamijka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan kulan wadatashi ah oo ay hareer socotay dowlad diini ah oo loo soo gabagabeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose beesha oo mar kale isgarab istaagtay mujaahidiinta weliga shabeellaha hoose iyo dad kale oo ka hadlay kulanka ayaad dhegaysan doontaan muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa labaiyo labaatanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga aan ku bilowno barnaamijka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa digniin kama dambays ah u jeedisay shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka hantida shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed shir jaraa'id oo maqal iyo muuqaal ku soo baxay waxaa qabtay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin kaas oo maanta aad la iskula dhex maray baraha internetka hadal hayn xoog lehna sababay durbadiiba ummadda soomaaliyeed ee dulban ayaa si diiran u soo dhoweeyey go'aanka iyo hadalka adag ee ka soo baxay mujaahidiinta durbadiiba muqdisho shirkadaha ku lug yeeshay boobka hantida soomaaliyeed ayaa lagu yaacay waxaana lagala baxayaa lacagaha haddaba aan idiin soo gudbiyo shirka jaraa'id oo dhammaystiran ee uu qabtay afhayeenka mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ما أنت أه أحد تاريخنا كبيرة أنت هاي كوي لواتك السفر كن أفر بقول أفرتني اللح سلامر كان كبيرة shan iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan waxaan xogteeda iyo xaqiiqdooda haynaa mujrimiinta uu xasan gurguurte ugu horeeyo ee ku heshiiyey burcadnimada cusub ee lagu boobayo dhaqaalaha shacabka muqdisho waxaan ognahay shirkadaha iyo bangiyada khaa'imiinta ah ee ay dadka muslimiinta ah ku aamineen hantidooda kadibna xogihii ay hayeen la wadaagay gaalada iyo murtadiinta haddana saami ku leh lacagta boqolkiiba shanta lagu sheegay ee xoogga looga qaadanayo shacabka muslimiinta ah ee nolol maalmeedkooda la daalaadhacaya waxaan xogteeda haynaa tallaabada ku xigta ee ay soo wadaan taas oo boqolkiiba boqol ka halis badan waxa ay maanta ku kacayaan waxaan la soconnaa go-aanada ka soo baxaya waxaa loogu yeero wasaaradda maaliyadda ee kooxda ridada ee laga soo meersaday waxaa loogu yeero i m f iyo world bankiga iyo hadamada halista ah ee ay hay-adaha reer galbeedka ee dhigimiiratada ah ku sii wadaan dhaqaalaha dalka waxaan la soconnaa cadaasyada xooggan ee kooxda ridada lagu saaray inay keento dhaqaale lagu sii socodsiiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu hayo dalkan waxaan rabnaa inaan caddayno mowqifkeenna ku aadan ficilada boobka iyo burcadnimada ah ee ka socda dalka gaar ahaan muqdisho kuwaas oo ay ku kacayaan kooxda ridada iyo shirkado ku bahoobay burburinta dhaqaalaha dalka iyo bangiyo mujrimiin ah haddii aan nahay xarakatu shabaab ulmujaahidiin wax badan ayaan ka hadalnay qorshayaasha guracan ee uu cadowgu la damacsan yahay dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed wax badan ayaan ka dignay hagardaamooyinka loo maleegayo ganacsatada soomaaliyeed ee lagula wareegayo hantidooda maanta waxaa ka socda muqdisho waa qayb yar oo ka mid ah hagardaamooyinka aan wax badan ka digaynay waxaa soo socda ayaana ka badan kana sii daran haddii aanan maantay laga gaashaamanin waxaa waajib sharci ah nagu ah difaaca hantida dadka muslimiinta ah kana hortagno mooryaanta macaashdoonka ah ee isu soo bahaystay boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuun إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه قضبان سيداس دراديد waxaan halkan ka caddaynaynaa arrimaha soo socda waxaa xaaraana oo aan sinnaba ku bannaanayn lana aqbalaynin marnaba tallaabada uu qaaday murtad gurguurte iyo xulufadiisa mujrimiinta ah waxaan digniin kama dambaysa siinaynaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha guracan ee ummadda u horseedaya fakriga iyo saboolnimada shirkadaha bunuugta iyo shaksi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka in shaa allahu tacaala waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuuca oo ka bilaabanaysa berri oo ay taariikhdu tahay laba iyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu bililiqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrinta iyada ah ugu dambayntii waxaan dhammaan bangiyada shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay u sheegaynaa inuu khiyaarku gacantooda ku jiro waxa u furanna ay tahay oo keliya inay kala doortaan inay madax bannaanidooda dhowraan ilaaliyaan ballantii ay ka qaadeen bulshada ee ahayd inay maalkooda u xifdinayaan xogahooda u ilaalinayaan ammaanada loo dhiibtayna soo celinayaan xilligii looga baahdo ama inay la saftaan nidaamka riddada ah oo ay ka qayb qaataan boobka lagu hayo hantida shacabka kadibna u diyaar garoobaan ciqaabta ay ka helaan xukunka shareecada islaamka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah ma aqbali doonaan siyaasad walba oo u adeegaysa cadowga u horseedaysa saboolnimo iyo fakri shacabkeennu marna uma hoggaansami doonaan mujrimiinta doonaysa inay cayrteeyaan hantidoodana ka taajiraan qof walba oo muslim ah ee isagoo maalkiisa difaacanaya la dilo waa shahiid in shaa allahu tacaala walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xarakatu shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage docda kale qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta tan ee alfurqaan ayaa aragti ka dhiibtay degniintii maanta ka soo baxday xarakada shabaabulmujaahidiin wariyaasheena maxamed muuday iyo cabdalla mukhtaar ayaa codbaahiyaa la dhex qaaday dadka
walaalle waxaan u arkaa sidan si quman iyo wixii lagu yiqiin go-aanka ka soo baxay xarakada inuu yahay wixii lagu yiqiin xarakada oo ahaa ummadda muslimka ah nafteeda iyo maalkeeda badqabkooda inay waardiye ka tahay oo u taagan tahay waa wax lagu ogaa intii qayb ka mida inay qabteen waa waajib aysa saareen ilaahayna saaray inay ummadda muslimkaa badbaadiyaan maalkooda iyo cirdigooda iyo naftooda waxaan leenahay waxqabadkiinna kordhiya wuxuu yidhi ninku wuxuu yidhi fooraha colaadeed wuxuu faras kadliya socod isagoon karba u hadhin kaxeeyuhu wuxuu ula dhacay nadi kalsooniya kordhi orodka weeyaan ma idan dhaliilsanin inaad dhinaciinana dhaxani bulshada muslimka ugama iman haddana waxaan idin leenahay kordhiya dadaalkiinaan haddana idan leenahay dadaalkiina kordhiya oo wuxuu yidhi wuxuu nadi ula dhacay kalsooniya kordhi orodka weeyaan ma ogjeedaa isagoon karba u hadhin adagoo adinkoon dadaal idiin hadhin baan idan leenahay dadaala marka allah idan barakeeyo intaasaan idinkula dardaarmaya ummadda muslimka ah ee soomaaliyeedna waxaan leeyahay ninbaa maahmaahayoo wuxuu yidhi inta laba ninoo walaala isku abaal sheegteen midbaa daad la odhan jire wuxuu yidhi daadow dabaylna kaaga hiliye soo uma jeedid lacagtiina jeebkiina ku jidhana waad ceshan weydeen xarakatu shabaabna iyo iyo iyo wiilashiina idin difaacayana waad necabtihiin lacagtii jeebkiina ku jidhana waad difaacan weydeen maanta ina iyagay u banaanka u tala inay lacagtiina difaacaan soo uma jeedid bulsho yahay soomaaliyeeda muslimkaa dib isugu noqda magaca soomaaliyeeda muslimkaana ilaaliya dalkiinana ilaaliya diintiina war haddaad wax kala tari weydeen ma beysadiina ad cadow ka ceshan weydeen aad wax walba uga tagteen oo ad wax walba tiri annagu ganacsantaana annagu ganacsantaana war waad war dalkii la qabsay annagu ganacsantaana war jahaad annagu ganacsantaana war war annagu ganacsantaana wax walba aad uga hadheen ma waxaad ma imaka ku dambaysiiseen sheekadii annagu ganacsantaan ahayn iyo lacag baan ilaashanaynaa inaad cadowgii faraqa ugu shubtaan ma taasaad ku dambaysiiseen markaa waa ragow isxisaabiya oo ummad yahay isxisaabiya oo isdifaaca assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa su-aal fiican adeer waan u aragnaa ilaahayba haddaan laga waayin kelmad xaq ku dhacday oo wanaagsan oo tarjumaysa waddada xaqa ah waa la dhimanayaa qabuuraa loo socdaa waa aakhiraa loo socdaa hantida islaameedna ha laga leexdaa ilaahay leeyahay allaha uumay toddoba arlo iyo toddoba samo iyo khalqiga ku dhex nool ayaa amray xoolaha dadka kiisa in laga leexdo oon xaaraan lagu cunin marka ninkii maanta u soo jeestay inuu xaaraan ku cuno waxaa weeye khasaaradu asagay u dambaynaysaa ku dhacaysaa waxaan u aragnaa xaragada warka ay soo saartay xaq weeyaan bulshada waxaan u dirayaa waxaan isku halaynay oon isu dhiibnay shirkado ayaan ka dhigannay hantidayadii aan ku shubnay marka waxay noqotay markaan hantiyadii ku shubnay in ilaahayba haddaan laga waayin halkii nala ku maamulo waxa iyagii annagoo arkayna horteeda lagu dhaco ayay maraysaa marka waxaan leenahay nin walbow tasho go-aan gaar hantida kuu taalla ama ha yaraato ama ha badnaato waxa adiga aad leedahay u tashoo sidaad uga badbaadi lahed colkaas ku talagal haddaan su-aal yar oo kaftan ah aan ku weydiiyo bangiyadaasi waxmaa kugu jira maadaama aad tahay nin ganacsi ah wallaahi nihow nimaysan ugu jirin male ninka ugu yaro e v balaasa wax ugu jiraan oo maanta cidda ka beelaya marka waa noogu jiraan masiibo allaha ku rida kuwa ilaadanki waxaas keenaye waa kolley nin walba wixiisa inuu tashadaa laga rabaa ma garata wallaahi shirkaas eeda aan faylay sharceed an wanaagsagu mayba ero faday dadka muslimiinta eh oo xoola leh ini oo xoolaha dadkan oo shirkadooyinka eh ini iyo on dhacaan iyo on habduduuban xooladaas muslimiinta leh ini gaalo la sii ini hantidii soomaaliyeed dadkii mu'miniintaha ay muslimiintahay hoolasho iyo dhacaan iyo gaalo ankashabaan gaaladii haddana degaal un haniinka qaadda hoolo iyo haayaan ilaahay ayinku absadoy shirkadooyinka saase erafadi haye haddii aan su-aal yar oo kaftan ana ka weydii maadaama aad etinin ganacsi ee bangiyadaasay walakinka jare wallaahi bangiyadaas aan walba meenka jar aan walaagay mayo walkash ehu halihii yar oon hayso aan wal bangi inka jar meean
bismillaahi raxmaan raxiim horta magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed aadan turaab arrinta warka go'aanka ka soo baxay xaragada wuxuu ahaay mid la sugi la'ahay ummadda waxaan kula talinay horta ilaahay ha baryaano allah subxaana wa tacaala dhibaatadan hor haysa oo in meyd u sujuudaan oo aqaani meyd u sujuuda ku haayo allah ka dulqaada ilaahay ha baryaano in ilaahay ka dulqaado amarka la siiyey oo xaragadu siidana ha qaataan
idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay waana ku mahadsantihiin waxaad noo haysaan oo bulshada u haysaan waa ku mahadsantihiin baaraka allahu fiikum haddaan ra'yigayga aan ka dhiibto kelmadda xarakada shabaab almujaahidiin ay maanta soo dhigtay khadka ama idaacadda waan dhegaystay waana soo dhoweynaynaa waxaan aniga ra'yi ahaanteyda leeyahay qof ku dhacaya qofkiila waa kaa dhicina waa arrin fiican weeye marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo dhegaystay oo la dhacayo ugu daran hadda dadka muqdisho jooga habeen iyo maalin la dhacayo oo la boobahayo hantidooda la qaadanayo oo marna namber nambaradan xoog kugu shubaa laleeyahay ama bajaajka lagu dilayo oo jidka loo taagan yahay oo la dhacayo canshuurtoodi canshuurtii waxay ka dartayba kisti yaraayo jeerada ku jirtay ayaaba loo soo baxay marka waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed fariinta in la aqbalo oo la ajiibo magacayga waa cabdiqaadir aada iyo aada arrin muhiima oo waxgala oo mataqaanaa ummaddana wax u taraysa ayuu ka hadlay ilaahay ajir ka siiyo balse ummaddan hore u dhacneed oo muddo hadda aan yareen ayaa hantidooda la guranayay heer maanta waxay maraysaa dadkii o dhan ay ka cararaan baagamoodo dhaqaalo darro wixii keenana ma oga dadka waxaa keenay dekadii dhaqaalihii ka soo bixi jiray ee toban kun oo qof ee ka shaqan jirtay lacagtii waxaa lagu dhisaa waddooyinka ankaro caasimada ankaro dadka reer turkiya qaata lacagti ma oga marka ayaga meel laga jiro ma oga dadkan eeraboorkoodii wix alla wix dhaqaalo ka soo galaya oo diyaarad soo degaayo oo dad laga dhoofinaya lacagteedii ankaraa lagu dhisaa beeraleyda hadda qeylinaysa beeraleyda macnaha u qeylinaya sintii ay soo goynayeen iyo geleydii ankaraa laga keenaya qudaarleyda hadda qeylinaysa qudaarta ankaraa laga keenaa waddanka hadda wuxuu marayaa xaalad gabagabow marayaa haddaan ilaahay ka soo gaarin dadkan aan fahmin meesha wax ka jira aysa fahmin wallaahi way ka guurayaan guryahooda ka guurayaan wallahi haddii kasoo laga soo gaarin sababtoo ah raashinkii la beeri jiray ankaraa laga keenaa dadkii beeri jiraa baagamoodu afka dhulku hayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda waa ku dhowahay anoo ku bilaabaa magacayga musalm shiiqu wuxuu ka hadlay wax muhiimahu ka hadlay ilaahay khayr ha siiyo wuxuu ka hadlay bulshada iyo bangiyada lacagta ama shirkadaha ugu jirta oysa gacanta u gelin maaragtay dowlado shisheeye oo annaga nagu soo duulay oo dalkanaga iyo badanadaba gadanaya oo inay maaragtay ay wax alla wixii hantidii waad maqlayday bakeeri shaah ah iyo galaas caanaa aan canshuuraynaa ay dhihin saddex kunoo shilin maalin ka hor ninaa magaalada muqdisho loogu dilay oo baraf gadanayo ilaahan kugu dhaarshaye ninkaas maaragtay dadkaasu gaalada ah iyo kooxda riddada ah ma asaxaanay samaynayeen markii bangiyada lacagta ku jirtay lagu wareejiyay ayaga gaalo unbayba noo laba jibaarayaane shiiqu wuu ku mahadsan yahay boqol jeerna maaragtay waxaan leenaha mujaahidiinta way ka foog jirnaan jireen arrinkaas wayna ka fogaa jireen wayna dhagarwadayaashana way ogaa jireen ilaahay hala garab gala arrinkaas bangigi waxmaa kugu jiro wallaahi habarin aniga iiguma jiraan laakiin walaalahay oo aniga ilamidahay ugu jiraan waxaan leeyahay walaalahayow kala soo baxa wixii ay wax ugu jiraan bangiga maaragtay gaalada yay hantidanada ku kadsoomin oo gacanta aan loogu gelin si maaragtay si aan adiga dhalanteeda yay u helin hantidanada waxaan ugu baaqayaa islaamku meel walba uu joogo gaalada inuu ka digtoonaado gaalada way noo soo dhagar tageen runtii waynana cadowsadeen diinta islaamkana ma arki karaan habari shareecada islaamka qof ay ka muuqato runtii gaalada ma arki karto gaala maanta islaamka way u midaysanta marka ka digtoonaadaan leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa nuur cabdullaahi xasan oo loo yaqaan dhanaan go-aankii ka soo baxay xarakatul shabaab almujaahidiin oo ahaa in ummadda macnaha eed ciradigooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda la badbaadiyo insha allahu tacaala waa macnaha eed waxaan ku farxay runtii macnaha maanta oon dhageyn u raaxaystay baryahan aad baan u lacsanayn in macnaha eed koobkii shaaha oo la cabaya macnaha maanta lagu faanaya macnaha xoogan ku qaadanaynaa marka insha allahu tacaala maanta waxay taagan tahay in dhiigga la huray taagan tahay insha allahu tacaala xasan ka guurte qabuurihii wuu dhacay goofihii wuu dhacay dadkii barjaajyadii wuu dhacay maanta wuxuu usoo tafaxeetay dembiish yareed wax lagu shubaayey ilaahay subxana wa tacala ummaddan maanta iska dhibaataysan macnaha oo dowlaanta hayso oo la tiicay macnaha daalka shaqalaanta hayso ee maanta tahkiyana labada kun oo soo shaxaaday ama macnaha halkii doolar soo shaxaaday labaanta la dhihi macnaha canshuura lagaa guya runtii macnaha waa damqasho aada weyn walaal marka adoo marka hore magacaa ku bilaabayo go-aanka xarakada ka soo baxay sidee ayaad u arkaysaa magacay waa maxamed faaqi sheekh baana waxaan filayna waaye sababta ummadda hantidooda in la badbaadiyo waajib calaa shukri waaye oo amnigooda istiqraarkooda ku jiro waxay tahay qofka hantidiisa inta la dhici lahaa inuu la baxo dantiisana way tahay danta muslimiintana way tahay macnaha marka wabilaahi towfiiq waa shaclo dheer khayr allah siiya si fiican uu hadlay oo maaragtay waayo dhululkeennana wuu gatay xasan gurgurte oo qubuurihii wuu gatay haddana maalkii muslimiinta wuu soo jeestay naftii waa mar walba daday dilaan marka insha allahu tacaala go-aanka ay qaateen oo maaragtay xarakada xarakada shabaab almujaahidiin waa go-aan aad u fiican oona aad ugu taageersannahay waana ku faraxnay arrinkaasi maanta la soo saaray adigu sidee ayaad u arkaysaa marka hore magacaaga noogu bilow waa abuukar marka labaad waxaan dareenkayga u arkaa horta waan ku faraxsanahay bayaanka ee xarakada ay soo saartay waana muxuu ahay ummadda muslimiinta waana ku boorinayaa insha allah aadaan ugu faraxsannahay ninka la yidhaahdo xasan garguurta waxay ku u tashteen inay ummaddan muslimiinta ay dhacaan maadaama cid kale oo u maqan aysan jirin oo xarakada moogiya cid kale aysan u maqnayn ummaddan muslimiinta ah waxaan aad ugu faraxsanahay go-aanka maanta ka soo baxay xarakada waana mid aan sugaynay waana mid aan muxuu ahay ku faraxsannahay waa soo dhowaynaynaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan oo horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen balse haatan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeya ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir waxaa qarax maanta lagula beegsaday deegaanka taleedisho ee dhacawadadii xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxa ayaa dhaliyey waxyeelo kala duwan askarta gaariga la qarxiye saarneed ayaa noqotay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyeyna waxaa qaraxa lagu dilay shan askari halka lagu dhaawacay lix askari oo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa dhaliyey khasaaraha kala duwan sida ay baysay idaacadda islaamiga landalus muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa maalmahani ku sii xoogeysanaya howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhanna askarta dowladda federaalka dhanka waqooyi galbeed tafaasiil dheeriya ayaa ka soo baxaysa weerar hubaysan oo ka dhacay mid ka mid ah deegaanada gobollada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya wararka ka imaanaya degmada balligoobadli ayaa sheegaya in dabliyi hubaysan ay weerar culus ku qaadeen saldhigga booliiska halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska maamulka isku magacaabay somalilan maleeshiyaadka weerarka geysatay oo xadguf kala dhexaysay maamulka muuse biixi ayaa la sheegay inay saldhigga balligoobadley ka sii daayeen maxaabiis ku xirnaa saldhigga markii ay ku dhow yihiin ayay isqaybiyeen halkaas ayayna ka bilaabeen rasaasta booliiskana way isdifaaceen balse iskoorimaadyo culus ayaa dhacay ayuu yidhi taliyaha booliiska balligoobadley ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkan balse wuxuu ku soo aadayaa xilli khilaafaadyo siyaasadeed ay ka dhex jiraan mas-uuliyiinta maamulka isku magacaabay somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi wararkii ugu dambeeyey ee la helaya ayaana sheegayaa in kooxihii hubaysnaaye weerar ka geystay ay aadeen dhanka dhulka buuraleyda ah oo ku dhow degmada balligobadley xasuuq ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen marinka khaza iyo shuhaado tiro badan oo ka dhashay duqeymo kala duwan oo ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen marinka khaza ayaa waxay ku dileen in ka badan labaatan iyo siddeed ruux halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale sagaal iyo toban ruux ayaa ku shahiiday duqeymo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha marinka khaza waxaa sidoo kale jira dadyow kala duwan oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen duqeyme ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada diirilbalax ee bartamaha jida khaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyne aad u xoogan magaalada khaza waxayna halkaasi ku dishay dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacday kuwo kale oo tiro badan duqeyme sidoo kale ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada diirilbalax xaafadda azituun iyo sidoo kale xerada nuseyraad waxaa ku shahiiday toddoba ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamadii yuhuudda ay ku kiceen in ka badan saddex dhacdo oo xasuuq wuxuuslimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya toddobaatan iyo kow ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqol toban iyo laba ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa si isku mid a u martigelinayay guud ahaan deegaanaday ku nool yihiin dadka qaxootiga ah heshiis maxaabiis isdhaafsiya oo dhex maray dowladaha ruushka iyo ukrein dowladaha ruushka iyo ukrein ayaa waxay isdhaafsadeen laba boqol iyo soddon maxaabiis dagaal maxaabiista dowladda ruushka loo sii daayey ayaa ah kuwa ay ciidamada yukreiniyiinta ku qabteen dagaal ay lixdii bishan ku qaadeen gobolka kiriski ee galbeedka waddanka ruushka wakaaladda wararka ee ruushka waxay ku waramaysaa in gacanta dowladda ruushka lagu soo celiyey boqol toban iyo shan askari oo ruusiyiin ah halka sidoo kale uu madaxweynaha yukrein faladimir zeleliski uu sheegay inay dib xorriyaddooda u heleen boqol toban iyo shan askari oo ciidamadiisa ka mid ah mar uu warbaahinta la hadlayey madaxweynaha yukrein ayaa wuxuu sheegay in hadafka ugu weyn ee laga lahaa weerarkii ballaarna ay ku qaadeen gobolka kiriski uu ahaa in gacanta lagu soo dhiga maxaabiis ruusiyiin ah si ay ugu badashaan maxaabiis ku jirta gacanta dowladda ruushka ciidamada ruushka ee la sii daaya ayaana ku sugan dalka bolorisiya iyagoo halkaasi ku maraya baaritaanno caafimaad ka hor inta aysan dib ugu laaban dalkooda waxaa heshiiskan maxaabiis isdhaafsiga ee dhex maray dowladaha ruushka ee yukrein fududeeyey siday warar ku sheegayaan dowladda imaaraadka carabta wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaana waxay imaaraadka uga mahadcelisay dowrka ay ka qaadatay iyo fududaynta maxaabiis isdhaafsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee yukrein ayaa dhankeeda sheegtay inay ku faraxsan tahay dowrka dhexdhexaadneed ee abudubay taasoo ah tallaabada ay maxaabiista isku weydaarsadeen labada dhinac taliyo sar oo amerikaan ah oo socdaal ku maray bariga dhexe xilli xiisada ka taagan mandiqada loogu yeedha bariga dhexe ay cirkiis ku sii shareertay ayaa waxaa socdaal aan horey loo shaacin gobolkaasi ku tegay taliyaha ugu sarreeya ciidamada dalka maraykanka wuxuuna ninkani dowladaha bariga dhexe kala hadlay sidii looga baaqsan lahaa dagaal ballaaran oo gobolkaasi ka qarxaa iyadoo ay xoogaysanaysa xiisadda ay ku lug leeyihiin iiraan ururka shiicada ee xisbullah iyo maamulka sahyuuniyadda taliyahan ayaa isku mari doona waddamo badan oo ay ka mid yihiin masar iyo qatar isagoo halkaasi kulamo kula yeelan doona madaxda waddamadaasi wuxuuna sidoo kale gaari doonaa sida ay warbaahinoodu tabinayaan dhulka maamulka yuhuudda xoogga ku haysato isagoo halkaasi kulmo kula qaadan doono hogaamiyeyaasha maamulka yuhuudda waxaana sargaalkan ameerikaanka laga soo xigtay inuu yidhi soo afjarida dagaalka khaza wuxuu gobolka ka baajin doonaa xiisada ka taagan madaxweynaha maraykanka joe baiden ayaa toddobaadkii hore sheegay in qorshaha lagu joojinayo dagaalka khaza uu iiraan ka baajin karo weerar ay damacsan tahay inay kaga arguudsata maamulka yuhuudda kadib dilkii ismaaciil haniya hogaamiyihii xafiiska siyaasadda ee kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ee loogu geystay caasimadda waddanka iiraan ee tahraan intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag markaana gobolka shabeellaha hoose kulan wada tashi ah oo ay hareer socotay dowlad diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose kulanka waxaa goobjoog ka ahaa marti kala duwan oo culumaa udiin iyo odayaal dhaqan iyo mas-uulka ugu sarreeya wilaayada shabeellaha hoose ay ka mid ahaayeen waryaheena mubaarak ayaa nooga qayb galay xafladda lagu soo xirayey dowladda warbixintan ayuuna nooga diyaariyey waxaan safar shaqo ay ugu helinayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose aan u aadnay degmada kuntuwaari ee gobolka shabeellada hoose innagoo u kuurgalayna xaaladda degmada iyo horumarada ay ku tallaabsanayso ayaa waxaan ka qayb galnay xaflad dowlo sharci ah oo loogu soo xiriyey nabadoonnada iyo waxgaradka beesha garar ee degta qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose nabadoonnada iyo waxgaradka dowladda loo soo xiriyey ayaa gaaraya in ka badan boqol labaatan oday iyagoona dowlad u socotay muddo toban beri ah nabadoonnada ayaa dowladda ku qaatay kitaabo kala duwan dowladan ayaa waxaa barbar socday kulan wadatashi ah u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose iyo beesha garre ee degta qeybo ka mid ah wilaayada kulankan ayaa loogu arrinsanayey garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyo horumarinta dacwada iyo la dagaalanka shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo kuwa cara tuurka u ah gebagabada xafladda lagu soo xiriyey dowladda iyo kulanka u dhexeeyey wilaayada iyo beesha garre ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka iyo marti sharif kale beesha garre ayaa soo saartay bayaan ay ku midaysan yihiin ayna ku caddaynayaan mowqifkooda ku aadan halganka ka socda soomaaliya ugu hore aan isla dhegaysano bayaankii ay soo saartay beesha garre kaas oo qodobo kala duwan looga hadlay waxaan kulan wada tashi ah isugu yimid wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo nuqabada iyo waxgaradka beesha garre kulankaasi oo lagu dahfuray dowro diini ah oo socotay muddo dhan toban maalmood dowladdaasi kadib waxaa furmay wadatashi looga hadlayay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobo hoos ku xusan kow beesha waxay isla qaadatay in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka laba beesha waxay ku ballantay in si buuxda loo garab isteego jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal saddex nuqabada beesha garre gobolka shabeellada hoose waxay soo dhoweynayaan howlgallada ay xarakatu shabaabu mujaahidiin ee lagu naafeynaya cadowga allah afar beesha garre waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda dega gobolka shabeellada hoose inaysan ku kadsoomin dhagarrada cadowga uu maleegayo shan waxaan dadweynaha baraynaa haddii aan nahay nuqabada beesha in la dardargeliyo barashada diinta allah lana badiyo furashada goobaha lagu baranayo diinta islaamka lix waxaan ballan qaadaynaa inaanan kula noolaanno beelaha gobolka deris wanaag toddobo waxaan ku baaqaynaa in la xoojiyo tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha si aan uga maaranno gacan hoorsi shisheeye siddeed waxaan faraynaa beesha garre inay ku dadaalaan dhaqanka suuban ay shareecada islaamkana fartay sagaal waxaan si buuxda ugu soo horjeednaa wax kasta oo dhaqanka suuban wax u dhimayo toban waxaan ka digaynaa kana soo horjeednaa dhul boobka iyo haraashka dhulalka danta guud oo ay maamulada ridada ah wadaan dadkana waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan qodob kow iyo tobnaad beesha waxay caddaynaysaa inay bari ka tahay murtadiinta ka dagaalamayso magaalada qoryooley dhexdeeda qodobka laba iyo tobnaad beesha waxay ka soo horjeedaa ugana digaysaa dadkeeda xaalufinta dhirta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sheekh faarax cali ayaa ka mid ahaa culimmada wax keliyey kutubada lagu qaadanayey dowradda isagoona kelimaad ka jeediyey madasha lagu soo xiriyey dowradda dulliga maanta hayna haysta ee soomaali haysta uganda awaanta aad u jeedaan iyo kenya oo iska xoolo ah iyo etoobiya oo wuxuusha inay maantana maamulayaan oo ayagoo dalka ay kormeerayaan ka talinayaan dulli ka badan miyaa jira haddaan wax garanno dulli intaa dhaafsiisan maba jiraba in etoobiyana gumaysato iyo kenya iyo uganda iyo burundi afrikada qurunka badan annagoo muslimiin ahoo dayibiin ahoo fiican inay kuwaasina dusha naga haystaan ee ina- innagana ayna gumaystaan gabdhahayna ay kufsadaan ee innaga nagu ciyaaraan sarawaadkeena ay ku ciyaaraan waa duli baan haysta marka arrintaasaan ka cararno oo yaynagu dhicin halaagaasu aanu isdaba qabanno ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman wayastabdil qawman gayrakum baa jirto aa ku xigto markii laydin ihaanaysto oo gaal idin dullaysato waxay doonta idinku samayso haddana ilaahay baa dad kale la imaan doona oo kuwaas ka kiciya waddanka wayastabdil qawman gayrakum walaa taduruuhu shay-an ilaahay dad buu la imaanayaa jihaada oo ilaahay u nusreeya diintiisa adinkana waa idinka bedel qaadanaya walaa taduruuhu shay-an waxna ka dhibi maysaan waxba ka qaadi maysa ilaahay wahaakada allah meelo badan buu ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuunahu adilaة calى اlmu'miniina acizaة calى اlkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im aayaddaas baa alla ku caddeeyey haddii dadka dhan ay ridoobaan ilaahay dad buu helaya keensanayaa alla jecel ayagoo uu jecel yahay ayaguna jecel mu'miniinta u jilicsan cadowga ku ad adag jihaadayaan yujaahiduuna fi sabiili اllah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im marka aanu anagu nafteenna ku xiisaysanno islaamkaas aan naf iyo maal uhurno iyo maskax iyo caqli sidaasaan kulley waa isku ognahay jazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina moxamed sheekh fu'aad maxamed kalaf oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta madasha ka hadlay ayaa soo jeediyey dardaaramo dhowr ah isagoona isdul taagay ballanta iyo baycada la galo oo laga baxo iyo waxaa ka dhalan karaa waxa uuna si gaara ula dardaarmay beesha garre halkan waxaan isugu nimid beesha garre waxgaradkoodii hoggaankoodii cuqaladoodii nabaddoonnadoodii iyagoo u dhan oo boqol iyo labaatan nin ah toban maalmood baa waxaa la joogay ilaahay diinkiisa in la akhristo waxaa lagu ballamay allah subxaanahu wa tacaala diinkiisa in loo gargaaro waxaa halkan ka soo baxay bayaan allahna maqlayey addoommadiisana ay maqlayeen kuwa hadda joogana waa maqlayaan kuwa kalena waa gaari doonaan haddaba waxaan rabaa inaan idiin sheego ballanka allah lala galaa waa culus yahay waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo laba qole ayaa alla ballan la galay qole waxaa hoggaaminayay nebillaahi muusa calayhi assalaam bani israa'iil baa la odhanayay qolena waxaa hoggaaminayay ashrafu alambiyaa'i waalmursaliin muxammadin sala allahu calayhi waaalihi wasalam nimankaa reer bani israa'iila alla waxay maqashiiyeen inay diinka ilaahay u gargaarayaan oo rususha ilaahay garab gelayaan oo aakhiray wax u hormarsanayaan sida haddaan alla u maqashiinayno way takbiirteen waxay ballan allah kula galeen inay diinkiisa garab gelayaan allah baa nooga warramay subxaanah kuwaa sida loo imtixaamay ayaa loo imtixaamay kuwan idinkuna la waa idin imtixaami doonaa haddaad leedihiin allaahu akbar beecaan galnay islaamkaan rabnaa imtixaanka waa imanaya haddaad sharaf rabtaan reer garrow haddaad ciza rabtaan diinka ilahay u gargaara diinka ilahay aan u gargaarno alla baana cizaynayo waxaadna ogaan doontaan ha ka shakiina ninkii nool adduunka intuu joogo haddii uu noolaado wuxuu arki doonaa dalkan soomaaliya oo raayada tawxiidka meel walba ka taagan u arki doonaa intay rabta ha qaadato wain taala zamaanu allah diinkiisa waa u hilin doonaa laakiin kuwa uu diinka u hilinaya allah nagu daro kuwa diinka u nusraynaya allah nagu daro maanta waxaa laydinka rabaa beesha garre haddaad tihiin allah sidqi buu idinka rabaa walaalihiina jihaadka wada garab gala walaalaha mujaahidiinta ah ee diinka ilaahay u jihaadaya garab gala oo jihaadka hooyo u noqda sidoo kale waxaa meesha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beesha garre iyagoona jeediyey kelimaadyo isugu jira duruusta ay qaateen iyo tix gabay ah nabadwaan maxamed rashiid oo ka mid ah odayaasha beesha garre ayaa sharaxay duruusta ay ku qaateen dowladda iyo waxay ka faa'iideen waxaan halkan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid eh waxaa noola akhriyey afar kitaab iyo muxaadaraad kitaabada waxaa ka mid ahaa arbacuuna xadiidan waa afartan xadiid oo fii dami tacasub alqabila aljaahiliya alxamdulilaahi taas ayaa aad maaragtay aan ugu faa'iidnay kitaabka labaad waa alwaajibaat oo qof kasta muslim ah maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala inuu barta diintiisa ku waajibiyey marka waajibaadkaas meeshaan u gudbaya waxaa kitaabka saddexaad waxa waaye duruusta muhiimka ah licaamati lumma waa duruus muhiim oo ah caamatu lumma weli waxaan ku guda jirnaa kelimaadka odayaasha beesha garre nabadoon manuur gurey maxamed oo isna ka mid ahaa odayaasha ayaa sheegay inay si dhab ay u garab taagan yihiin jihaadka ka socda soomaaliya waxaan sheegnay gaala insha allahu tacaala qabuuraha dhulkan qabuuryadan isna qadiin burundi uganda etoobiya kenya afrikaan insha allah kunis adirsadeen ba in wax ka qaadiyo kunis adirsadeen bacda horeen ingiriis iyonay yonay yonay langleraay onay onay maraykan iyo talyaani yaa hor wax u qaadbiyeen gumaysiska deen wax u qaadeen erkanka wareegayeen waa erkanka wareegayeen dhul isadegween kuna is adirsadeen adana gaal hun batooy aad tihiin wax iska qaateen ma laha meesha insha allahu tacaala waxaas sheegnaa saacadan ka ballaahotaye in dhulkan qabuurihiisa naqadiin intii goor goor tahay intii goor goor tahay meesha karabaha waa isma qaleenaa gabagabada dowladda kulanka wilaayada waxaa soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu abdiraxmaan isagoona dardaaran guud u soo jeediyey beesha garre beesha garre maan dadka matela waa kuwan afkawana ku hadleen bayaanna way soo saareen ilaahay subxana watacaala ha u dhabeeyo xaqiiqatan ikhwaani wixii hadal ahaa iyo xikmad ahaa culummadii iyo akhyaartii iga horreysa dhamaystirtay hadafka meeshaan isku kaayo keenay waa kitaabka ilahi subana wataala difaacitaankiisa sida gaalo iyo gaalo raacba waxayaan ay u kulmaayaan sidii ilahi subana watacaala nuurkiisa ay u damin lahaayeen ilahiyna subana wataala waa diiday axibati fillaah waxaana laga rabaa jazaakum allahu khayran sida cadowga ilaahi subana watacaala ay ugu shiraayaan diintaana inay demiyaan in anagana ugu shirno oo muslimiinta macooda aan aaq noqono oo dhinaca aan degannahay aan islaamka looga soo dhicin garana horey way u ballan qaadeen jazaahum allahu khayran haddana way ballan qaadayaan jazaahum allahu khayran ilaahay subana watacaala ha waafajiyo xaqa sida cadowga ilaahay subana watacaala iga wada jiray inoola dagaalamayaan muslimiin haddaan nahayna inaan anagoo wada jirno waxaan cadowga ilahay aan la dagaalano arrintaas waa ku ballanay ree garre waxay noo ballan qaadeen ilaahay subana watacaalana u sheegeen muslimiintayna markhaati ay ka tahay inaan xaggooda muslimiinta looga soo dhaceynin waa ballan ilahay aala gasheen ilaahay subana watacaala ha idin waafajiyo inaad ka dhabaysaan annagana waa idinkugu duceyneynaa garabkiinana waa nahay jazaakum allahu khayran tan kale aan daarmayo waxaa weyan ikhwana ilahdan barakeeye maadaama mas-uuliyiin la yahay oo reerkii hogaanka meesha uu fadhiyay waxgaradkoodii in dadka diinta ilaahay la gaarsiiyo dadka maanta waxyaalaha dillooday oo mogtaha ay u fahmi la'yihiin xabiibkooda iyo naasirkooda iyo kooda makhduulka ay u fahmi la'yihiin waa jahliga daashaday dadka marka in loo dadaalo oo diinta ilahay sa la gaarsiiyo sida uga qayb qaadateen xamladii dacawigeed ee deegaankiina ka jirtay oo odayaashay u horkaceen inaa waaya meeshas nurkaas inaga demin oo dadka dacwada la gaarsiiyo horena waa ku wada ballanay dukumentiyada hadda aan kala qoranin way noogu jirtaa dadka in dacwada la gaarsiiyo oo diinta ilahi subana wataala la nashriyo oo maraakiista iyo madaarista ee deegaanada ay ku bataan intaas insha allahu tacaala waa dardaarmi lahaa wixii dardaaran ah culummadana way noo dardaarantay haddii odayaashana dadka muslimiinta horteeda ka ballan qaadeen ilaahay subana wataala ha u rumeeyo ilahi subana wataala waxaan u weydiinaynaa beesha aan u baryaynaa inuu barakeeyo culammadooda iyo akhyaartooda iyo ehelkooda kulli inuu barakeeyo xifdiyo ilahi subana wataala diintooda ha u xifdiyo deegaanadooda iyo xoolahooda cudurada ilahi subana wataala haka qaado intaas ayaan insha allah ku gowgoysanayna hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag markaana ku soo dhowaada xalqada kow iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeediya aalaab ah ee dhegaysaamo أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor su-aasha caawa waxa ay tahay waxaa jira carruurta marka ay yaryar yihiin inay qaarkood soo bararto xudunta buufka ama ukurta sida uu qofba u yaqaano hooyooyinka qaar way gubaan si ay u yaraato kuwo kalena shilin intay saaraan ayay kula xiraan arrimahaasi maxaad ka leedahay bismillah waa mahadsan tahay waxyaalaha loo yaqaano ukurka ama buufka qoloba say u taqaano waxaa loo yaqaanaa ambilicolhania waana wax caruurta lagu arko meeshaan ka hadlayna waa meesha xudunta cunuga markii hooyadiisa ay hooyada dhalayso barta laga gooyo meesha halkaasa loo yaqaana xudunta badanana xuubka asaga waa xuub khafiif ah marka waxaa dhacaysa caruurta markay saxarada ku adkaata ama ilmaha oohinta badan oo kaleeto inay mindhicirkii soo galaan meeshaasoo kale xuubka xuubka u dilaaco kadibna ay soo galaan mindhicirkii marka sida badan ilmaha markay gaaraan afar sano ilaa shan sano murqahaas way dhismaan way xirmaan haddii marka cunuga afar sano uu gaaro ama shan sano uu gaaro oo weli ukurka uu leeyahay waxba dhagaxna ha ku xirin shilinna ha ku xirin xarigna ha ku xirin dhakhtarka u imow isbitaalka imow dhakhtarka u imow marka sidii caadada ay tahay way isxiraysaa meeshaas cunuga markuu gaaro afar sano ilaa shan sano wax dhibna malaha haddii afar shan sano kadibna ay meesha soo taaga ukur uu leeyahane isbitaalka iyo dhakhtarka lasoo xiriir waa mahadsantihin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dhaliilay cabdicasiis laftagareen hogaamiyaha maamulkaasi xuseen cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka laftagareen ayaa ku eedeeyey inuu isagu ka dambeeyo colaadaha habka qabiil u abaabulan ee ka dhacaya deegaanada uu maamulkaasi ka taliyo madaxda dowladda federaalkana waxa uu ku eedeeyey in indhaha ay ka daawanayaan waxa uu geysanayo maamulkaasi siyaasiyiinta iyo bahda saxaafadda maanta waxaan isku imaanay kulankeennan deegaanka bardaale oo ka dhacday shaqaaqooyin waxaana ka tacsiyeynaynaa dadkii meeshaas ku geeriyooday oo ugu horeeyo maxaa la dhahayay taliyihii deegaanka xaq udirirka ahaa saaxiibkeen xuseen waxyaabaha bardaale iyo deegaanada koonfur galbeedba laisku haysto waxaa ka mid ah madaxweynaha madaxweynihii hore ee koonfur galbeed oo sharci darro ku joogo laba sano oo dowladda federaalkana iyadana ay indhaha ka fiirsanayso sidaa ogtihiin hadda xalay iyo habeen hore xalay may ahayd iyo habeen hore moogiye waxaa la qabtay xukuumadda dan qaran ah waxay qabatay laba sano guuridii oo kasoo wareegtay ra-iisul wasaare xamse dan qaran marka hadda wax wadankan ka hayso oo caasimadda muqdisho aanay ahayn ma jirto ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay waxa waaye labada qof iyo guddoonka baarlamaankaba waa saddexda qof oo jamhuuriyadda soomaaliya ugu sarreeya guddoomiyaha baarlamaanka oo shee aadan wuxuu kasoo jeegadaa deegaanada koonfur galbeed deegaanadii koonfur galbeedna hadda waa aragteen qoryooliyoo kale dagaal wuxuu socdaa lix biloo kale bardaale saasoo kale meeshan kale iyadana waa laweyn saasoo kale hal maalin qof ka hadlay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ama rasaaraha ama maxaa la dhahay guddoonka baarlamaankana ma jirto cabdicasiis laftagareen oo isagana xilkiisa uu dhammaaday afar sano ka hor hadda laba sano iyo la joogo dadka iyagaa ku korhaya marka waxyaabahaas dhacoo dhan waxaa u sabab ah cabdicasiis oo maandheedkiisa dhammaaday oo dadkii inuu xukumo oo xoog ku haysta haddana rabo sida aa ogtihiin bardaale iyo baydhabo waxay isku jiraan soddon kilomitr iyo iyo ka yar weliba dhehe lixdan kilomitr iyo ka yar weliba marka intuu inta ka baxay intuu maxaa la dhahay ka baxo baydhabo bardaale intuu tago oo shaqaaqooyinkii meesha ka dhacay iyo dadkii gadooda iyo wixii inuu xalliyo wuu awoodi karay laakiin ma rabo taas muxuu ka doorbiday inuu diyaarad raaco oo turki tago nairobi tago meel tago ma fahamta oo dadkii canshuurta dadkii masaakiinta ahaa canshuurtii laga qaaday uu ku tamashleeyo meeshii laga rabay in u turo oo dadka isdigaala iyo waxyaabahaas oo dhacay inuu xaliyo laakiin arintaas sida kaliya oo xalka ah oo loo xalin kara maxay tahay dadka waxay rabaan doorasho ee ma rabaan nin aan wax u qabanaynin mandheedkiisa ninkaas markii horeba markii horeba horta xoogu ku yimid sida aa ogtihiin haddana xoog ha ku yimaadee waxaa loogu dulqaadanaya waxay tahay mandheedkiis oo afartaas sano dadkii waa tashadeen waxaa la yidhi ninkan maadaama xoog lagu keena ha iska joogo afar sano iyadaa wax dheer ahaynne waa iska dhammaanaysaa afartii sano markay dhammaatay madaxweynihii jamhuuriyadda meeshii heshiisaa la galay heshiiskii la galay waxa waa ka fuli waayeen haddana sanad kale kusii daray haddana waxa waa kasii fuli waayeen hadda marka cabdicasiis wuxuu meesha ku joogaa markuu arkay inuu meesha oo markaan oo waxba oo madaxweynaha jamhuuriyaddana oo wax uu ka lahayn wuxuu keenay marka dadkii inuu isku dhammeeyo oo labalabo uu iskugu diro oo wax uu sameeyo marka taasna waa wax dhibaato ah guddoonka baarlamaanka isagana meeshaas deegaanada koonfur galbeed waa ninka kasoo jeeda meeshaan awood qaybsigaa lagu joogaa mogtahay deegaanada koonfur galbeed ninka kasoo jeeda waay isagina wuxuu awoodi waayey inuu inta ka baxo oo beedhabo tago bardaala tago shaqaaqadaas iyo waxaas xaliyo marka waa nasiib darro oo dadka reer koonfur galbeed usoo daraystay waxaasoo dhan inay- inay dhacaan madaxdii soomaaliyeedna meeshaanay ku tamashlaynayaan dadkii soomaaliyeedna waa baaba'ayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan jirin afar iyo labaatan saac oo aan askari ka tirsan ciidankooda la dilin isagoo sheegay in ciidamadu ay si joogto ah ula kulmayaan weerar kala duwan oo lagu beegsanayo ciidamada naftoodurayaasha ee maalin walba maxaan ku idhaahdaaye ee ciridii goori u taaganoo dhimanaya dhiigoodu daadanaya ee ee afar iyo labaatan ka saac- saac oo lasoo dhaafay ee ugu dambaysay afar iyo labaatan saac ma dhacdo oo askari soomaaliyeed aanu dhimanayn ama aanu dhaawacmayn ma dhacdo naftiid hura waaye leanna qof naftiisa qiima ay joogto lag- adiga naftaadan kaa iibsanaa la dhihi kara ma jirto askariga soomaaliyeed ee ciidamada qaranka ka tirsan military ha ahaado booliis ha ahaado nabad sugid ha ahaado maxaan ku asluub ha ahaadee ee taagan si gaar ah ciidamada qalabka sida maalin walba dhimanayo ee cadowgaasi ay maxaan ku idhahdaayey ee maalin walba qaraxa jidka u dhigayaan oo ay daba socdaan oo ay waxaynayaan meeqa wiiloo soomaali aad maqasheen qarax la wada isku dhigay hadda hadda maalmo dhaweeto meeshaan ceelasha biyaha hal subax laba baabuur midna la qarxi duurka lagu qarxi waxba dadna gaarsiin midna ask ciidan soomaaliyeed baabuur inta qaateen ordeen isu dhigeen ee uu ku qarxay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي